Odayaasha, ganacsatada, suuqa xoolaha iyo culummada Mandheera ayaa beeniyay hadal baraha bulshada la isla dhex marayay kaasi oo ahaa geel ku xariisnaa duleedka magaalada Mandheera oo ooda laga qaaday kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay rag suuqley ah. Odayaashan ayaa sheegay in dhacdadan oo dhacday habeen hore ay geysteen koox ka kooban beelo kala duwan, isla markaana geelii ooda laga qaaday ay lahaayeen ganacsato reer Mandheera ah. Ganacsatada, suuqa xoolaha iyo odayaasha ayaa sheegay in la helay geelii, waxayna hadalkooda sii raaciyeen in ay xaliyeen khilaafkii soo kala dhex galay suuqleyda, isla markaana aysan jirin geel la dhacay. Waxa ayna si cad u beeniyeen in arrintani ay xiriir la leedahay khilaafka beelaha.
anigoo ah cabdi maxamuud faarax ah jeemanka suuqa xoolaha ayaa waxaan ka hadli rabaa haddii ilaahay yidhaahaa arrin dhacdo ah habeen hore dhacday si xunna loo turjubi arrintaas ayaa waxay tahay habeen hore ayaa waxaa la sheegay in geel la qaaday dadna la dili warkaasaa hawada galay cidna loo tiiriyey iyada oo latex raacaa xiisado hore u jiri saas la'alligeed arrintaas waa beentowday labadaas cidood oo markaas loo dhigaa ninka nabarka la gaarsiiyey inaas dawadi yahay cidda gaarsiisana cidda ree abahayn oo ree murula ay tahay ayada oo loo daliilinaa ama loo tex raaca arrimo xiisado aho ka dhex taagnaay awgood saas la'alligeed arrintaas raamo arrin ka jirta lagu xiriirinaa meeshaan garba qooley agteeda geela lagu haaya ayaa geel laga qaaday dadna lagu dili ayaa la dhahay warkaas waa been ma jira sida asaga ayada ehn uma dhicin niman suuqleeye geel isla haay ayaa isgafay laxjeclo isku gafay arrintii iideed marka saas ay u dhacday waxa dhibka geystay waa niman suuqleeye geel isla haay ayaa kuwa kale ku garab haya arrintaas ku sameeyey geelina maxaan ku yidhahdaa ooda ka qaadeen oo lumiyeen arrintaasay u dhacday marka koobaad marka labaad arrinta waa ka daba tagnay buliis ay tagtay waa ka soo celinay xalkaan ku soo celinay suuqaan u fadhiisanay xal ay nabadaa ka gaarnay raggii ayagaa dhibka geystay waa soo qaqabanay raggaas toddoba nin ay ahaayeen siddeed iyo toban sana ay suuqan geel ka hayeen oo raggi geela raacaya loo dhiibanaya beecmushtur geel u dhiibanaya ahaayeen kuwo kale oo laxjeclo gashay a geel kale ku garab qabtay meeshaasay bahasha ay ka halawda toddobadaas nin oo ayaga ee qabiil ma aha qows ma aha qof ma aha labada qabiil oo hadda wax laga kala sheegaa ay ka kala kooban yihiin haddaas ardaal waxaa leeya akhayaaraa ka dambayso wax sameeysa ardaal baa waxaa leey oo dhibba geystay dadna u geystay duunyana u geystay waxyaa la sarrafay dhibkayaa meel walba tagay waa baahay waxaa la yidhi been roortay run ma gaarta been roorta run ma gaarta sidan ay ku baxday wixii magaan salkooda magaan aan u noqonnay waxa inay waxba ka jira cid raabaya dhibkii loo geystay oo shalay danuuqadii baxday oo murlaa dadki deli geelna qaaday la geystay waxyaan ka qawamamaynay sabaynaan ka xirnay aniga nafsadayda sabayntaas aniga ha xiray sabayn tawxiid haan xiray sabayna tamsil ahaan xiray tamsil iyo tawxiid labadaba waa xiray inay waxay hadaana salweed ay waxba ka jirin aan talka iyo jeclaantaan noo qabna shalbigii warkaan leesho warkaas bayntoobeshayda ilamaa ka qamaadasiyata jaraanahay aniga
dalka iyo dibad aan u sheegaynaa ciddii aan ka dhalanay weytaan sabaan fiyoobaan qaadnay ciidankana intaan nala qaadin dalka iyo dibadda la gaarsiiyo qaluubta lagu qaado niyadda lagu qaado qalbi lagu qaado odayaalka dagoodii sabaan ay soo hireen odayaalka marolina sabaana lagu here sabaantii waa la qaaday waa ku fiyoowani tolka meel joogaban ay la gaarsiya la rabaa sabaan fiyoowan qaadni meesha qaraabo waxay iskugu imaaday waa la fiyoowadi suug lee imaaday arrinta iidahay beena noqotay dadka waa hadleey waa marolii dagood ay ku kooban yihiin arrin oo maarata gurbaa gurbaa wax leemoogii arrin qabiil ma haynin arrinta iidahaa ay tihi arrin waa laga fiyoowadi dhanka kale culummada mandheera ayaa sheegay in dhacdadan aysan ahayn mid la xiriirta khilaafka ka dhexeeya beelaha waxa ayna bogaadiyeen sida ay odayaasha iyo ganacsatada u xaliyeen waxaan nahay khaliif cabdullaahi mucalim xafiiska culimmada ayaana ka socda mandheera waxaan kala soo qayb galnay odayaasha qowsaska kala duwan ee meeshaan isugu yimid shaqaaqadii habeen hore dhacday xalinayey ayaan kala soo qayb galnay aniga iyo walaalkeen guddoomiyaha a'immada mandheera sheekh warash iyo culimo kale ayaa ka soo qayb galnay siday odayaashu u sheegeen ay arrintaas u jirtaa haddaan nahay culimmadana arrintaas waan boogaadinaynaa waana taageersannahay aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa sidoo kalena waxaan ka codsanaynaa shaqaqooyinka kaloo jirana sidaas oo kale in loo xaliya arrintaas oo ma garanaysaa baaritaankeeda aan ilaa shali iyo habeen hore aan ku jirnay aniga sheekh khaliif cabdulaahi aan ku daba jirnay haddana gunaanadkeeda ay ku soo dhammaatay arrintii sidii loo sheegay inay ahayn sida odayaalka ay u sheegeen ay tahay sabayna laga xiri lagana heshiiyey raad iyo salna ay ku laheen iyo xariir ay la laheen arrinta raamo ka jirtay oo ma garanaysaa xiisadii labada cidood dhexdooda ka jirtay iyo khilaafkii ay raadna la laheen oo wax gaar iskaga dhacay oo accident gaarkeeda u dhacay ay tahay gaarkeedana loo daaweeyey marka taas meeshaasay ku dhammaatay waxaan baaq u dirayaa dadka walaalaha oo muslimiinta eh, oo walaalaha meel walbo joogaan dhiiggooda xaaraanaas kala yahay xoolahoodana xaaraanay kala yihiin ee, naftoodana xaaraanay kala tahay inay isdilaan xaaraanay ka tahay ee, fitnadana way ka daran tahay qur-aanka ilaahay wuxuu ku dhahay alfitnatu ashaddu min alqatli fitna la kiciyey ayaa ka daran dil wax la dili ayuu dhahay cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta ista ismaamulka mandheera